kala duwan ee bangiga adduunka iyo hay-adaha inaga caawiya usaid waxbarashada g b e european union iyo hay-adaha kale dhammaantood un-ka isku wada ah maamul goboleedada dalladaha waxbarashada iyo bahda waxbarashada dhammaantiin waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ugu horreyntii waxaan rabaa inaan bogaadiyo wasiirka waxbarashada iyo wasiir ku-xigeenka wasiiru dowlaha iyo bahda wasaaradda sida fiican ee bilan ee loo soo abaabulay shirweynaha shanaad ee dib u eegista waxbarashada soomaaliyeed oo aan arkayo in si weyn hadday tahay beesha caalamka aqoon-yahanka soomaaliyeed ee waxbarashada ku foogan dalladaha waxbarashada maamul goboleedada wasaaradda iyo dhammaan aada looga soo qeyb galay waxaan leeyahay hambalyo cid kastoo gacan ka geysatay soo qabanqaabisay waa idin hambalyeynayaa waxaynu maanta shirweynahan u fadhinaa oo aan aaminsanahay soo jeedinihii iyo warbixinihii kala duwanaa oo la soo jeediyey markaan u kuwaro galay u dhabo galay in wax weyn ay ka dari doonto horumarinta waxbarashada oo dhowr qaybood isugu jirta waa marka koowaade dowladda federaalka soomaaliya xukuumadda nabad iyo nolol waxaa hagaa qorshe qaran oo ay ku socoto tubaha afarta ah oo tubta arrimaha bulshadu ay qeyb weyn ka tahay horutabinta iyo horumarinta waxbarashada shuruucda iyo aasaasiyaadkii loo baahnaa siyaasadihii loo baahnaa laba san iyo badhkaan xukuumaddu dhisnayd waxaan xogaalu ahaa sanadkii ugu horreeyeyba inaan xoogga saarnay siyaasadda waxbarashada iyo manhajkii manhajkii waxbarashada qaranka soomaaliya waxay lahaan jirtay dadkayagii weliba waagii af soomaaliga loo turjumay af soomaaliga la qoray luqadda af soomaaliga in wax lagu barto manhaj aada u dhisan oo taya leh oo haddii ay tahay aqoonta noocyadeedii kala duwaneyd ama biology ha noqoto physics ha noqoto chemistry ha noqoto dugsiga sare xisaab ha noqoto iyo dugsiyada hoose iyo dhexe qofkii aqoontii af soomaaligana uu ka dhisan yahay iyo dhaqankii uu lahaa aqoontii kale caalamka la taabad la falgelaysay ee la soconaysayna uu ka dhisan yahay markii dalku burburay ardaydii secondariga ka baxday ee soomaalida he wadamada dibadda tagtay waxaa laga yaabaa dalka ay tageen luqadooda inay u baahdeen inay bartaan laakiin wax badan ay uga baahan yihiin manhajka aan ka ahayn dhaqanka iyo taariikhdabaa laga yaabaa dalka marka waa wax laga wada markhaati kacayo in waxbarashadii soomaaliya tayada iyo qualitiga ay lahayd iyo macallinka gudbinaya inay aada u dhisnayd run ahaata thaqaafada carbeed bay ka dhisnayd thaqaafada soomaaliyeed bay ka dhisnayd taariikhda adduunka iyo africa iyo wadaniyadda soomaaliyeed iyo qofka soomaaliga muxuu yahay muxuu u taagan yahay bila-aadmi ahaan qofku muxuu yahay muxuu galaa muxuu galaa bay dhinac walba uga dhisnayd wadadaas iyo dhabadaa ayaan dib cagta u saarnay kana shaqaynaynaa kana shaqaynaynay intii hadda laba san iyo barhkii inaanu dardar kelino wixii wanaagsanaayoo soo qabsoomay aanu hore u marino marka manhajka waxbarashadu waa muhiim ahmiyad weyn baanu u leeyahay haddii aqoon dhaqanka iyo iyo taariikhda iyo iddaha dalkaas iyo aqoontuu rabo inuu lahaado iyo bulshada caalamka qeybta uu ka yahay in ilmuhu ku koro in la suubiyo ama ama laga shaqeeyo waa wax weyn oo waxtaru leh koritaanka ilmaha maskaxiya iyo fikir fikir ahaanba arrinta labaad waa qorshaha horumarinta qaranka oo kii sagaalaad hadda aan wadno ka shaqaynayno wasaaradaha iyo maamul goboleedada iyo hay-adaha dowladda la tashi culus ka socdo beesha caalamkana si weyn aanu ugu soo bandhigi doonno qeybna ku leeyihiin geedi socodkiisa inay la socdaan iyo maalgelintiisaba mardhow run ahaantii iyo wixii fikir iyo talo ay ay ku kordhinayaan khubarada loo baahan yahay ay ku taageerayaan kuna taageereen marka waxbarashadu waa marka koowaadee ahmiyad weyn bay u leedahay dalka waxay ugu leedahay waa ogtihiin waddamada la halgamaya in ay sugaan amniga duruufo kasta oo ku sababaya oo kalifaya awgeed waxaa kalifaya amniga muhiimad bay noo leeyahay laakiin maanta maanta soomaaliya amniga iyo waxbarashada lama kala saari karo waxbarashada iyo amnigu hal bay isku yihiin maxay isugu yihiin waxaynu ka hadalnaa amnu lqowmi iyo amniga human security iyo national security afka qalaad marka lagu idhaahdo human security-gii maanta qofkii amni inuu helo waxaa aynu la halgamaynaa naga hortaagan oo duulaan ku ah fikir khaldan marka amnigeennu wuxuu ku jahaysan yahay sixita aragtida khaldan aragtida khaldan ee kalifaysa maantaynu halkan fadhino een, een, in ay dhacdo qarax uu qofkii go'aansado inuu qaraar ku gaadho wax intuu isku rakibo inuu isqarxiyo marka amnigii qofkeennu ka shaqaynaynaa waa in fikirkiisa ansaxnaa waa in manhajkeennu ku jihaysan yahay manhajkeenna waxbarashadu waa inuu ku jihaysan yahay macallinku fariinta uu gudbinayaa waa inay ku jihaysan tahay Eh, siyaasi iyo aqoon-yahan iyo indheergarad iyo suugaanyahan waxa laga shaqaynaya waa inay ku jihaysan tahay in la soco aragtida qaldan oo ka bilaabanta qof kasta inuu u baahan yahay een, xaqna u leeyahay inuu noolaado qof kale oo kastana uu nabadgeliyo jiritaankiisa iyo shaqsinimadiisa iyo nabadgelyadiisa marka taa waxaynu kaga me- guul gaadhi karnaa haddaan gacmaha isqabsanno ahmiyadda koowaad ee waxbarashada iyo manhajka waxbarashada iyo fariinta la gudbinaya leeyihiinna ay tahay in ilmaha lagu koriyo inuu nabad ku noolaado ee jaarkiisa nabad kula noolaado isagu qof qof qof ahaantiisa nabad iskula noolaado ilan isagii baaba nabad iskula nooleen wuxuu ku qancay inuu isqarxiyo naf naf galaafto soo maaha marka manhajku waa inuu qofkii barayaa meel aad gaadhaysaa ma jirtee waa lagu qaldee haddii inaad isdisho oo aad naftaada halligtana janno ku heli maysid inaad qof galaafato naftiisoo dishana janno ku heli maysid marka walaalayaal oo manhajkeennu ummad yahay tiraa gaa kaa gedmane wax isu geygeyso weli gumco meel beedhsan buu gawda ku hayaa miyaangeed dibaabow arladu gelinna waaye ya waagii hore waxaa la yidhi nin la yidhaha awgeed dibaabow ayaa hablaa lagu meherin jiray ama le- la geyn jiray marka ma aragta marba wax khaldan baa ina soo gelaya dhaqankeennii bedelaya taariikhdeenni bedelaya ina halligaya warmaangeed dibaabow arladu gelinna waaye Ee, wa- manhajka waxbarashada iyo waxbarashaduba ahmiyad weyn waxay la mid yihiin amniga dalka waxay la mid yihiin amnu lqowmi waxayna la mid yihiin huyuma security-ga amniga uu qofku u baahan yahay ayaa ay waxbarashada ahmiyadda ay leedahay la taagan tahay dalka maanta taa anagoo ka duulayna taagta iyo tamarta aan leenahay meel kastaba ha joogtee saddexdii sannadood ee u dambeeyey ee xukuumadda nabad iyo nolol jirtay waxaa arkayseen garaafka barjadka loogu talagalay inuu kordhayay waa yacni haba yaraado five percent laakiin halka laga soo qaadayna waa aragtaan sanadkan iyo kuwa ka dambeeyana insha allah waa sii kordhin doonaa waananu sii labanlaabi doonaa meel fiican baa imaanaysa marka in qalinka la qaato sidii gabdhihii ay ku heesaayeen ummad yahay baraarugoo qalinka qaata buugga iyo qalinka qaato wax barta wax u faa'iideeya naftiin iyo dalkiinaba waayo qofku markuu wax barto waa uu ka duwan yahay qofka kale ee aan wax baranin hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun aqoontu waxa ay tartaa uun waa inay qofka qorqortaayo toosisaa inuu edab ku noolaado inuu xadaarad iyo ilbaxnimo ku noolaado inuu akhlaaq lahaado ayay soo kordhisaa dabadeedna maasaa dadkiina ka nabadgelayaan isna nabadgelayaan manaafacaad iyo nolol wanaagsan oo uu ku noolaadana uu raadsanaya Ee, in xoogga la saaro tayada waxbarashada ta macalinka iyo manhajkaba aad baan u bogaadinaya waana soo dhaweynaya waana uga hambalyanaya wasaaradda waxbarasho loo siman yahay oo in aynu ubadkeenna iskuulka u dirno boqol kiiba soddon meesha aan taagannahay ma xuma laakiin inaynu ka gudubno oo ay suur- inoo suurto gasho qof kasta oo ilmo yar oo kastoo soomaaliyeed oo shan jir ahiba inuu dugsi aadi karo wax baran karo ay to noqoto yoolka aynu higsanayno oo aynu ka shaqaynayno iyo maamulka nidaam iyo nidaamka waxbarashada in la hagaajiyaa waa inoo muhiim dhammaanteenba hay-adaha caalamiga iyo beesha caalamka iyo deeqbixiyaasha waa uga hambalyeynaynaa ee- ee taageerada ay had iyo jeer iyo waddamada aan saaxiibka nahay ama ha noqoto scholarship ee dibadda loo tago aado waddamadii dhowrka ahaa ee uu wasiirku halkan ka sheegay iyo taageerada aqoon iyo farsamo iyo dhaqaale ee ay manhajka waxbarashada iyo waxbarashadaba gelinayaan waxaan doonayaa hal shay een, een, intaan la shaqaynayay hay-adaha baa mas-uul soomaaliyeed baanu maalin la kulanay ee wakiilkii qaramada midoobay rasrabah ayaan shir wada galno dabeedna wuxuu yidhi deeqbixiyayaasha iyo hay-adaha caalamiga waa mahadsantihiin waa nala shaqaysaan waa runtiin laakiin dhibaatada inoo dhexaysa faraqa inoo dhexeeya waxa weeye annagu waxaan ku soconnaa seventy kilometer per hour idinkuna waxaa ku socotaan ten kilometer per hour marka faraqa u dhexeeya shan boqoloo milyan buu wasiirku ka dhawaajiyey marka inaynu isku soo dhaweyno oo aynu isbid abgarayno in qorshihii la sameeyey waa sax laakiin haddana xawliga lagu wada soconaya inuu noqdo waayo dalkani waa dal ka soo kabanaya burbur dhinac walba ah si uu usoo kabtana u baahan inaan gacmaha dhammaanteenba iswada qabsanno taageerada aqooneed iyo fikir iyo iyo iyo dhaqaale oo aynu dalkan ka geysataan waa idinku hambalyeynana mar walbana waa idink- idinla garab taaganahay inaynu si walaaltinimo iyo saaxiibtinimo ah eh, u wada shaqayno iyo partnership xooggan iskaashi xooggan oo ina dhex yaal Eh, shirweynaha waa bogaadinayaa gebagabadii waxaanan u rajaynayaa run ahaantii in ay guul inooga soo bixi doonto in laga doodo mawaadiicdaas kala duwan xalaal midho dhaloo wax ku ool ihina ay- ay inooga soo baxaan Eh, waa u mahad celinayaa ka qaybgalayaasha Eh, ugu dambeyn shirku si rasmi ah buu inoogu furan yahay waa mahadsantihiin guul baanan inoo rajaynayaa ilaha